madaxweynaha dowladda galmudug mudane axmed cabdi kaariyo qorqoor ayaa qasriga madaxtooyada waxa uu ku qaabilay madaxa xafiiska qaramada midoobey ee soomaaliya james iswaan iyo wafdi uu hogaaminayo oo howlo shaqo u yimid galmudug kulankan oo looga hadlay xaaladda guud ee dalku uu marayo shirarka la filayo in ay dhowaan dhacaan ee arrimaha dalka looga hadlayo amniga iyo howlaha hay-adaha qaramada midoobey ee ka wadan deegaanada galmudug waxaa kulanka sidoo kale diiradda lagu saaray arrimaha bini-aadanimada iyo mashaariicda horumarineed ee kaabayaasha dhaqaale sida wadooyinka ugu horeyn madaxweynaha dowladda galmudug ayaa faahfaahin waxa uu ka bixiyey qodobada ay ka wada hadleen waxaan ka wada hadalnay xaaladihii ugu dambeeyay siyaasada dalka iyo arrimihii socday oo ay ugu dambeysay shirkii madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku baaqay iyo caqabadaha jira ama jiri kara iyo sida ay tahay in loo wajaho ama loo looga arrimaha looga shaqeeyo waxaan sidoo kale ka wada hadalnay arrimaha baniaadanimada ama gargaarka oo wayahan dambe dalka guud ahaan amaana ka jireen shir arrimaha quseeya ugu dambeeyey labayabaatankii bisha uu ka dhacay magaalada gaalkacyo iyo dadaaladii ka soo baxay iyo sida meelaha qaar ama dhibkii abaaruhu keeneen looga jawaabi lahaa ama loo gaari lahaa iyadoo ilaahay fadligiis ay jirto soo kabasho roobabkii ay bilowdeen aanan rajaynayna inay soo raacaan insha allah waxaan sidoo kale ka wada hadalnay arrimihii horumarinta ama developmentiga oo socday oo goobo badan ama xarumo ama meelo muhiim ah ee gacanta ku hayay
dhanka kalena madaxa xafiiska qaramada midoobey ee soomaaliya james iswan oo dhankiisa goobta ka hadlay ayaa yidhi the president and i highlighted the continued severe humanitarian situation madaxweynaha iyo anigu waxa aan iftiiminay xaaladda bini-aadannimo ee weli adag oo ka jirta galmudug taas oo in ka badan lix boqol oo kun oo qof ay u baahan yihiin gargaar iyadoo la tixgelinayo hoos u dhaca dhowaan ee deeqaha gargaarka waxaa lagama maarmaan ah in hogaamiyaasha soomaaliyeed deeqbixiyaasha iyo qaramada midoobey ay hadda mudnaanta siiyaan dadka ugu nugul si ay u helaan caawimaad qaramada midoobey waxa ay weli si buuxda ugu heelan tahay caawinta dadka baahan iyada oo la raacayo waajibaadkeeda bini'aadanimo madaxweyne axmed kaariye iyo anigu waxa aan sidoo kale ka wada hadalnay qorshaha lagu qabanayo doorashooyin toos ah oo loogu talagalay golayaasha deegaanka waxaan dhiirigelinaynaa in hannaankaasi uu noqdo mid loo dhan yahay lagu tashaday kuna salaysan yahay is-afgarad ballaaran si uu uga turjumo rabitaanka shacabka soomaaliyeed waxaan sidoo kale ka wada hadalnay dadaalada socda ee dib u heshiisiinta bulshooyinka ku nool galmudug waxaanan soo dhoweynayaa ka qaybgalka joogtada ah ee madaxweynaha ee ku aadan xalinta khilaafaadka beelaha iyada oo la ilaalinayo amniga dowladda soomaaliya ayaa wada qorshe dalka looga qabanayo doorasho dadweyne iyadoo ay xusid mudan tahay in qaar ka mid ah deeqihii caalamku uu ku taageeri jiray dadka soomaaliyeed arrintaasi oo saameyn bini-aadannimo dalka ku leh